Sannad kasta marka la gaaro kow iyo labaatanka Sebteembar maanta oo kale, dunida waxaa laga xusaa Maalinta Caalamiga ah ee Nabadda, taasi oo ay Qaramada Midoobay u asteysay kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii, si loogu wacyigeliyo bulshada caalamka qiimaha nabaddu leedahay iyo baahida loo qabo in la joojiyo colaadaha, waxaana sannadkii labada kun iyo kowgii la go'aamiyay in maalintani la xuso kow iyo labaatanka Sebteembar sanad waliba. Maalinta Caalamiga ah ee Nabaddu waa maalin caalami ah oo loogu talagalay in lagu xoojiyo qiyamka nabadda, wada noolaanshaha, iyo iskaashiga caalamiga ah. Sannad kasta, Qaramada Midoobay waxay ku baaqaan in hal maalin oo si rasmi ah loo joojiyo dagaalada iyo rabshadaha, si dadka adduunka ugu dabaaldegaan nabadda iyo walaaltinimada. Nabaddu waa furaha horumarka bulshada. Halkan, Soomaaliya gudaheed, waxaan si cad u aragnaa in colaadaha iyo is-qabqabsigu ay dib u dhigeen horumarka, halka nabaddu ay keento waxbarasho, caafimaad, ganacsi, iyo nolol wanaagsan. Maalinta Caalamiga ah ee Nabaddu waa xusuusin in dhammaanteen aan ka shaqeyno sidii ay bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan adduunka ugu wada noolaan lahaayeen nabad iyo is-ixtiraam. Nabaddu waa aasaaska nolol wanaagsan. Haddii ay jirto nabad, waxaa jiri kara waxbarasho, caafimaad, ganacsi, iyo horumar dhaqaale. Haddii nabaddu yaraatana, bulshadu waa ay dhibaatoonaysaa. Sidaas darteed, Soomaaliya waxaa soo martay colaado badan, waxayna u baahan tahay nabad waarta si loo helo mustaqbal wanaagsan. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga Gudaha Maamulka Hirshabelle, Mudane Mukhtaar Moxamed Cabdulle, ayaa raadiyo Beerulla uga warramay waxyaabaha ay ka qabteen horumarinta amniga iyo qorshayaasha ugu dagsan nabadda iyo xasilloonida.
Wasaaradda Amniga Gudaha Dowladda Hirshabelle waxay leedahay qorshooyin waaweyn oo ah sidii loo xasilin lahaa bulshooyinka qeybeeda kala duwan iyo deegaanada dowladda Hirshabelle. Waxaan si gaar ah ugu sameynay qorshayaal amni oo ugu horeeyaan in laga sameeyo guddiyo amni oo ka kooban dhammaan dhammaha amniga iyo arrimaha bulshada oo si gaar uga tala bixin doona xaaladaha amniga ee soo kordha si gaabanne ula socon doona xaaladda joogtada ah ee deegaankaas ama degmadaas ay ku sugan tahay qorshahan waxaan u aragnay inuu yahay qorsho aad u muhiim ah oo ka qayb qaadan karo xasiloonida iyo nabadgelyada bulshada iyo dhammaan deegaanada ay ku nool yihiin si ay ula jaan qaadaan dowladnimada xoghayaha ururka isxilqaan axmed naaji ayaa raadiyo beerulla uga warramay ka urur ahaan waxyaabaha ay ka qabteen nabadda
doorka aan ku leenahay waxay tahay dhalinyarada ama ururada bulshada rayidka ah nabadda iyo nabadeyntaba waxay tahay inaan wacyigelin aan sameyno hadduu ilaahay ku idmaayo dadka siwinaaro aan u qabano bimathalan markii laba qabiil ama laba qolo ay magaalada dhexdeeda isku dadaasho waxaan raadinaa odayaasha ee dhaqanka raadinaa si micnaha looga baaqsa lahaa dagaalkaas meesha ka socdo qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerulla ugu warramay muhiimadda ay u leedahay nabadda iyo sida loo abuuri karo waxa ay leedahay taariikh dheer oo ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo heshiisiinta waxaa jira marar badan oo dagaallo iyo ismaandhaafyo beeleed la xaliyey iyada oon la adeegsan xoog ciidan balse la maray dariiqad dhaqameed iyo sidoo kale wadahadallo waxaa la qabtaa shirar wadahadallo wadatashiyo iyo sidoo kale gogollo nabadeed oo lagu xalinayo laguna soo afjarayo colaadahaasi cabdi cumar xasan oo ka mid ah guddiga barakacayaasha beledweyne ayaa raadiyo beerulla ugu warramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan colaadaha iyo muhiimadda ay u leedahay nabaddu nabad marka la leeyahay dhammaan dad iyo duunyaba waa mid ay u baahan yihiin in ay ku noolaadaan wax walbana ay ku nogaan ay ku nagaan karaan haddii nabad la waayo waxyaabo badan ayaa meesha ka bixi kara ama qofka danyar ha ahaado ama qof wanaagsan ha ahaado intaba ama qof wax leh intaba u fiican tahay labada dhinacba nabad haddii aan la waayo waxaa la waan karaa wax walba oo isgaarsiina haddii ay noqon lahayd waxbarashadii qaybeeda kala duwan haddii ay noqon lahayd ganacsigii haddii ay noqon lahayd isdhexgalka bulshada qaybaheeda kala duwan kolley saameyn weyn ayaa soo kasoo gaaraysa sheekh xamse nuur oo ka mid ah culimada magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerulla ugu waramay waxa ay ka qabto diinteena islaamka kuwada noolaashaha si walaalsinimo ah iyo nabadda يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إله تبارك وتعالى وحوليه مؤمنين وولالا ولالهين دحدوذ وناجية أخوة إسلامك إيوالنمة إسلامك وحي كان سنيسا وذن وراشا إسجعلان إساحترام إسقدرين qofka weyn loo la qadariyo la sharfa kan yar loo naxariista xadiiskii waa kii ahaa laysa minaa man lam yarxam sagiirana walam yacrif xaqa kabiirina bulshadeennu waxay ku dadaalaysaa dib u heshiisiin dowlad dhisid iyo iskaashi bulshada dhexdeeda ah inkastoo ay jiraan caqabado badan haddana waxaa socda dadaallo lagu xoojinayo nabadda iyo xasiloonida waxaa muhiim ah in dhammaan qeybaha bulshada sida dhallinyarada haweenka odayaasha iyo culimada ay kaalin muuqatay ka qaataan nabadda